barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah kow iyo labaatanka bisha januari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aannu idinkugu hayna idaacaddeenana waxaa ka mida kow iyo labaatan gabdhood oo wariyaal ah oo ku nool magaalada gaalkacyo oo ka faa'iidaystay tababar la xidhiira sare u qaadista mihnadda saxaafadda
barnaamijkaasi faa'iidada gaarka oo gabdhaha ulahaa waxay u ahayd khaasatan gabdhaha reer gaalkacyo oo dhanka gurmiga jooga waxay ahaa tababarka ugu horreeya iyagoo si gooni loogu qabto muddada uu socdana waxa ay ka faa'iideeyeen barnaamijyo quseeya hawsha shaqe ayagoo xiriga ay bulshada u hayaan waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiye cusub oo loo magacaabay kooxda kubadda cagta sol stars ee magaalada laascaanood
waa mid ka mid a heesahaannu idiin hayna ee waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa sheegay in milatariga turkiga ay diyaar u yihiin inay la wareegaan ammaanka magaalada mumbij ee dalka suuriya oo ay gacanta ku hayaan xoogaga kurdiyiinta suuriya ee gacanta ka helaya ciidanka maraykanka war laga soo saaray xafiiska madaxweynaha turkiga ayaa lagu sheegay in madaxweyne erdogan uu axaddii shalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa maraykanka donald trump maalmo yar kadib markii ay kooxda daacish weerar magaalada mumbij ay ka geysatay ku dishay sagaal iyo toban ruux oo ay ku jireen saddex askari oo maraykan ah erdogan ayaa u sheegay madaxweyne trump in weerarkaasi uu ahaa mid daandaansi ah oo la rabo in lagu carqaladeeyo kabixitaanka uu ciidanka maraykanka ka saarayo suuriya aqalka cad ma uusan faahfaahin hadalka madaxweyne erdogan ee ku saabsan magaalada mumbij marka laga reebo in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in lasii wado wadahadallada ku aadan xal u helidda amniga waqooyiga suuriya
qirasho naadir ah oo ay samaysay israa'il waxay maanta ku xaqiijisay inay duqayso bartilmaameedyo iiraan ay leedahay oo ku yaalla gudaha dalka siiriya waxaanu bilownay inaan weerarno bartilmaameedyada ciidamada qudus ee iiraan ee gudaha siiriya waxaan uga digaynaa ciidamada siiriya inay isku dayaan in ay waxyeeleeyaan ciidamada ama dhulka israa'il ayaa lagu yiri qoraal milatariga israa'il ay soo dhigeen bartooda twitter-ka ma aysan faahfaahin wax intaasii dheer ha yeeshee israa'il ayaa duqaymaha bilowday kadib markii ay dhexda ka qabatay gantaalo lagu soo tuuray buuraha golan hights saacado kadib markii syriya ay sheegtay inay ahaayeen gantaalo lagu soo tuuray garoonka diyaaradaha ee damascus israa'il ayaa inta badan waxaysan qiranin ficiladeeda militariga ee gudaha syriya ha yeeshee ra-iisul wasaare benyamin netanyahu oo booqasho ku jooga dalka jaad ayaa yiri waxaanu leenahay siyaasad qeexan oo ah inaan waxyeelo saldhigyada iiraan ee syriya iyo cid kasta oo isku dayda in ayna waxyeelayso israa'il waxa ay doonaysaa in ay ka fogaatay inay ku lug yeelato dagaalka sokeeye ee syriya waxa ay ka codsatay ruushka iyo xulufadiisa dowladda syriya in ciidamada iiraan ay ka fogeeyaan meelaha u dhow xuduudda syriya iyo israa'il
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a haatanna magaalada gaalkacyo tababar dhinaca saxaafadda ah oo ku saabsan horumarinta xirfadda gabdhaha wariyaasha ah ee ka howlgala gobolka mudug ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada gaalkacyo warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq kulankan oo ahaa mid loo qabtay kow iyo labaatan hablood oo ka shaqeeya qeybaha warbaahinta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa soo qabanqaabiyey urur ay ku midaysan yihiin haweenka ka howlgala warbaahinta soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka ururka warbaahinta haweenka nafiso xirsi oogle ayaa v o a uga warbixisay qabsoomidda kulanka iyo hablihii ka qayb galay
kulanka wuxuu ahaa kulan loogu talagalay in gabdhaha ku nool gaalkacyo ee wariyaasha ah lagu baro mas-uuliyadda ay ku leeyihiin newsroomka ama qolka wararka qolka wararka sida u shaqeeyo sida loogu kala sarreeyo iyo ayagu in lagu tuso inay tahay in maamulka raadiyaasha ay ka mid noqdaan iyo halka ay higsanayaan kulanka waxaa kasoo qayb gala guud ahaan gabdhaha saxafiyiinta ah ee ku nool koonfurta gaalkacyo waxaa loo qabtay koob iyo labaatan gabdhood oo saxafiyiin ah sidoo kale waxaa bixinayay macalimiin oo gabdho saxafiyiin ah iyaguna oo macalimiinka ahaa ilaa iyo agaasinka oo wada ahaa gabdho si loo tusiyo in gabdhuhu ay yihiin kuwa wax qabsan kara safiye sheekh cali axmed oo ka mid ahayd gabdhihii ka qayb galay kulanka ayaa iyana v o a u sheegtay in wax badan ay ka faa'iideen tababarkii loo qabtay gabdhaha kulan kastoo horta la qabanaayo ama barnaamij kasta wakti la gelinayo waxa uun xambaarsiin uu faa'iido waaye marka barnaamijka wuxuu ku saabsanaa arrimaha kor u qaadidda haweenka muhiimadda saxaafadda ka shaqeeya oo gabdhaha ah shabakadda warbaahinta haweenka network haween soomaaliyeed oo gabdho sicisiin aqoon-yahanaa ay ku midaysan yahay ayaa barnaamijka u qabtay barnaamijkaasi faa'iidada gaarka oo gabdhaha u lahaa waxay u ahayd khaasatan gabdha reer gaalkacyo oo dhanka dulmiga jooga waxay u ahaa tababarka ugu horreeya iyagoo si gooni loogu qabto muddada uu socdana waxa ay ka faa'iideen barnaamijyo quseeya hawsha shaqe ayagoo xilliga ay bulshada u hayaan qaabka warbixinada iyo xogaha rasmiga xaqiiq gobol ku salaysan loo raadiyo iyo qaabka ay gabdhaha shaqeeya xaquuqda ka maqan ama ay ula heli karaan xaquuqda ragga shaqeeya xaquuqda ay helaan sida gabdho u helaan laftirkooda marka barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aada u qurux badan tababarkaaseete waxaa isleeyahay muddada uu socday casharada gabdhaha ay bixiyeen ay gabdhaha kaletana qaadanayeen wuxuu ahaa door aada u muhiima qaadashadiisana laga dareemi karaa sida aan isleeyahay gabdhaha qaatay reer gaalkacyo oo joogo oo xilligan waxyaalaha ay marka horeeta aysan fursad u heli karin ama qaarkood markuu usoo baxo tababar caynkaas ay helaan hal iyo laba ay ku baxaan ee maanta dhammaantood inay ka qayb galaan uu ugu yimaado meesha ay deganaayeen ama xarumo ay ka shaqeynayeen ama gaalkacyada ay joogeen nafiso ayaa sharaxaysa doorka ay gabdhuhu ku leeyihiin warbaahinta soomaaliya marka waxaa loo iftiiminayey mar walba waxay ahaayeen in sida ay ku gaari karaan waxan oo ay u dadaali karaan gabdhuhu iyo weliba qolka wararka siduu u shaqeeyo iyo waxa looga baahan yahay in gabadhu tartanka ay ku gashay ku samayso waxaa aada iyo aada inoo rajo geliyey oo rajo fiican inoo geliyay gabdhihii kasoo qayb galay oo dhammaantood ahaa gabdho aqoon lahaa oo aqoon-yahano ahaa oo waxbarashada maadi iyo diiniga yaqaanay haddana ogaayeen si cilmigii marka loo sheegay si daaragtii u kororsadeen in ay wax bedelaan oo ay go-aanka ay nala qaateen inkastoo kulanka uu ahaa mid loo qabtay gabdhaha ka howlgala qaybaha warbaahinta ee gaalkacyo haddana ka qaybgalayaashii iyo xubnihii soo abaabulay waxa ay qabaan in habluhu ay kolkii hore ku yaraayeen mihnadda warbaahinta balse muddooyinkii dambe ay aada uga dhex muuqdeen qaybaha warbaahinta soomaaliya waa sax hore waxaa loo arki jiray idaacadan steshinka markaas shaqeynaya in gabdhaha ay noqdaan hal iyo laba ama saddex casoo ka qolmi wiilashu meel laasimey koru dhaafaan laakiin maanta taa way ka duwan tahay xarumaha gaalkacyo ka shaqeeya ama si guuda saxaafadda soomaaliya maanta markayida gabdhuhu door wanaagsan ay kusoo yeelanayaan taas waxaa dhihi karaa koruqaaditaankooda waxa ay ku xiran tahay qabka shaksiga horta ay ku xiran tahay inuu isagu ishormariyo shaqada iyo uu haayana uu ka miro dhaliyo ay noqoto mid miro dhalkeeda la-ag marka gabdhuhu way ka duwanta sanado hore sida ay ahaayeen waxaana isdhihi karaa sababta hadda keenta in kobca gabdhaha ay tahay in gabdhuhu laftirkooda ay ku baraarugeen barnaamijka horta door intee la-eg ku yeeli kartiin ah in ayagoo aqoontooda isa dhisaan ayagoo hami ay u yeeshaan inay saxaafadda ka mid noqdaan doorka wiilashay cayaaran ay cayaaraan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana aan weydiiye bal nuur waxa uu noo hayo dhinacii heesaha nuur haye waa tahay falastiin waxay noo soo socdaa qodob ku saabsan ciyaaraha magaalada laascaanood hase yeeshee aanu aadno xagga iyo sugaanta waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa hees halkuudhigeedu yahay haddii aan daruur ahay waxaana ku luuqaysa ugbaad maxamed cabdi marka daqarku gaadha damqaada halbowluhu marka lagu dagaalana dibnahanqanina markaad yaradadootana judhku way dubaasha marka daqarku gaadha damqaada halbowluhu marka lagu dagaalana dibnahanqanina markaad yaradadootana judhku way dubaasha haddii aan daruuray dushaan ka hadhayla marka aan daruurana agtaadan ku tiila haddii aan daruuray dushaan ka hadhayla marka aan daruurana agtaadan ku tiila agtaada agtaadan ku tiila ooy haddii aan daruuray dushaan ka hadhayla marka aan daruurana agtaadan ku tiila haddii aan daruuray dushaan ka hadhayla marka aan daruurana agtaadan ku tiila agtaada agtaadan ku tiila hadaho haddii aad dantaydiyo daryeelkayga jeceshahay aniguna dartaabaan dunidaba u jooga haddii aan dantaydiyo daryeelkayga jeceshahay aniguna dartaabaan dunidaba u jooga aniguna dartaabaan dunidaba u jooga dadka ruuxa ku jecel dantiisaan fuliyaa ruuxii ku diri nacib isna walla diriraa markaad darajo gaadhana farxad baan dareemaa dadka ruuxa ku jecel dantiisaan fuliyaa ruuxii ku diri nacib isna walla diriraa markaad joogaadhana farxad baan dareemaa haddii aan dabaylay dalxiis waxaad u taagaylay xidigaa dushooda dayaaxaad u hooyanay haddii aan dabaylay dalxiis waxaad u taagaylay xidigaa dushooda dayaaxaad ku hooyanay dayaaxa dayaaxaad ku hooyanay haddii aan dabaylay dalxiis waxaad u tegaynay xidigaa dushooda dayaaxaad u hooyanay haddii aan dabaylay dalxiis waxaad u tegaynay xidigaa dushooda dayaaxaad ku hooyanay dayaaxa dayaaxaan ku hooyanay haddii aad dantaydiyo daryeelkayga jeceshahay aniguna dartaabaan dunidaba u jooga haddii aan dantaydiyo daryeelkayga jeceshahay aniguna dartaabaan codka macaan ee ogbaad maxamed aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington markana sool kooxda kubadda cagta ee sool star oo ka mid a kooxaha heerka koowaad ee magaalada laascaanood ayaa yeelatay maamul cusub muddo sanad ah kadib arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli isboortiga gobolka sool uu markaasi horumar ku tillaabsanayo warbixin arrintan ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariin olol koox ka dhisan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo lagu magacaabay star ciyaaryahanada dhallinyaradan ayaa waxay sameeyeen doorasho ay ku doorteen guddoomiyaha kooxda iyo madaxweynaha kooxdaasi yeelanaysa iyo habmaamul guddoomiyaha kooxdaasi ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxa uu weydiiyey sida ay wax u doorteen iyo qaabka kooxdan ay u dhisan tahay iyo sida ay doorashadu u dhacday bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa axmed diiriye xaashi ku magac dheer axmed yabani waan salaamayaa bahda v o a waxaa tirtamaya sagaal musharax sagaalka musharax marka ay tirtamayeen sagaalka musharax markii hore kooxda ayaa ay iskusoo tartameen waxay noqdeen sagaalkii musharax ee ugu codka badnaa markii kooxdii noqotay madaxweynahoo kale raggii saddex nin baa u tartamay saddex nin waxaanu ka qaadnay min boqol dollar guddoomiyaha saddex nin baa u tartamay saddexda nin waxaanu ka qaadnay min konton dollar xooghayaha saddexda nin waxaanu ka qaadnay min soddon dollar waxaa ka soo qayb galay dhammaan ciyaartooyda gobolka sool ciyaartooyda gaar ahaan kooxda soolstar waxaa kaloo kasoo qaybgalay cabdikariinow maamulka reer gobol iyo mid degmo saraakiisha ciidamada kala duwan ee somalilan madaxda hay-adaha oo iga horeyso hay-adda khayriga iyo s v o yaa wax dooranayay marka laga yimaado dadkii ka soo qayb galay qaabka doorashadu u dhacday iyo xubnaha idin dooranayay cabdikariin waa mahadsantahay waa su-aal fiican waxaana doortay koob iyo konton xubnood koob iyo kontonkaa xubnood kooxda seere eeda waxaanu ka soo qaadanay lix iyo toban kooxda seerbida koox seerbiya aanu leenahay oo akaadhemiga naga yaryara waxaanu ka soo qaadanay shan shan xubnood koox seersiya kooxdaa ka sii yaryar waxaanu ka soo qaadanay afar xubnood si ay kooxda oo dhan shan iyo labaatanka cod baanu siinay lix iyo labaatan cod oo ka mid a waxaanu siinay dadka sida khaaska kooxda u taageera adigoo kale marka maxaa lagu doortay maadaamaad ka mid ahayd musharaxiintii kooxda soolstar ee kubadda cagta ee gobolka sool kooxaha ka jir ka mid ahay
aniga waxaa lay doortay guddoomiye guddoomiyaha kooxda ayaa lay doortay waa u mahad celinaya koob iyo kontonkii xubnood ay doortay koob iyo kontonkii xubnood afar iyo afartan ka mid a codkii baan hantiyey sidoo kale kooxdani waxay samaysatay madaxweynaha kooxda marka madaxweyne la maqlo dhallinyaradana ay ku cusub tahay bal ka war magacaygu waa cabdifitaax maxamed axmed waxaan ku magacdhahay cabdifitaax afkaab xilka madaxweynaha lay magacaabay waxay uga dhigan tahay bulshada soomaaliyeed ama bulshada gobolka sool ama somalilan waxay uga dhigan tahay standardkan wuxuu ka jiray dee yurub uu ka jiray laakiin waa markii ugu horreysay baan dhihi karayaa soomaaliya ama gobolka sool lagu soo kordhiyo wax fiican bay dee ii tahay rool modol lagu noqon kartaa dhallinyarada gobolka sool ama kooxaha gobolka sool si ay ugu daydaan maamulkan cusub ama waxaan cusubeen kusoo kordhinay xilkan cusub kusoo kordhinay bal ka warraneen shaqada madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee gobolka sool ka jirta
shaqadayda haddaan kaaga warramo cabdikariinow shaqadaydi waxa weeye inaan kooxda ama maamulka cusub ku kormeero shaqadooda inaan magacaabo maxaan ku rahdaay mas-uuliyiin inaan magacaabo digreetooyin soo saaro dastuurka kooxduna waa qabyo qoraal insha allah waxaan ku rajo weynaa oo waxqabadkaygii ama ballanqaadkaygii ka mid ahaydna inaanu dhammaystirno qabyo qoraalka dastuurka markaa dastuurkaasi kooxaha kale ee gobolka idinkala jira gaar ahaan oo kale degmada laascanood waxaa ka jira lix iyo toban kooxood oo ah heerka koobaad nidaamkana idinku gaadheen kooxaha kale maxay idinkaga dayan karayaan ama kooxahan iyagu weli sidaas u dhisnayn oo kale
dee qaabkan aan wax u dooranay kooxdu waa sanad guryadeedii afar iyo labaatanaad waa doorashadeedii labaad baana filayaa dee qaabka aan wax u dooranay waa qaab ka bedelan maxaan ku rahda qaabkii hore loo yaqaanay caqabadaha iska jira oo ciyaaryahanada ay waajahayaan maxaa ka mid a caqabadaha aad barateen ama aad si leedihiin waxbaad ka qaban karaysaan oo dhibaatooyin ku ah ciyaaryahanada kooxdiina iyo guud ahaan ciyaaryahanada gobolka caqabaduhu waxay ahaayeen kooxo gobolka may heli jirin cid contribution ku bixisa ama shirkado ama maxaan ku rahdaay wasaaradaha ama haddeer waxaanu insha alla labada bisha labaad la wareeganaa magaca kooxda gaashaan oon ku ciyaari doonno waxay ka mid tahay waxyaalaha maxaan ku rahdaay dee caqabadii wax ka qabanaya cabdikariin waxaan uga rabaa inaan uga faa'iidaysto kulankan aad noogu timi mahadnaq aan raba inaan halkan uga mahadnaqo wasaaradda ciyaaraha iyo isboortiga ciidanka qaranka iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay sidii ay kooxdan u heli lahayd magacan ay ku ciyaarayso kooxaha kalena ugu noqon lahayd wax lagu daydo ama daafur ay ugu noqon lahayd
warbixintaasina waryaheena cabdikariin olol ayaa wareysiyadaas inooga soo diray magaalada laascanood markana nuur oo horteyda fadhiya aan ka codsado inuu noo dulmaro bal ciyaarihii maxaa ugu waaweynaa
mahadsanid falastiin ciyaaraha ingiriiska haddii aan ku horeyno shalay waxaa dhacay iyo xalay fiidkii laba kulan oo ka tirsanaa horyaalka premier leaga kooxda manchester city ayaa soo gaabisay farqiga dhibcaha ay liverpool ku hogaaminayso oo ay hadda ka dhigtay afar dhibcood kadib markii ay saddex gool iyo eber ay uga badisay kooxda kubadda cagta ee harisfield town goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaartoyda kale ah danilo raxiim sterlin iyo leroy sani oo weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester city waxaana goolashaasi ay ahaayeen ay ka dhigeen kuwii boqolaad oo ay xilli ciyaareedkan manchester city ka dhaliso horyaalka premier leaga ciyaar kale waxay dhex martay tottenham iyo fulham waxaana laba gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda tottenham waxaana labada gool u kala dhaliyey harry winkis iyo dale ali hadda waxaa horyaalka ingiriiska ku horkacaysa lixdan dhibcood kooxda liverpool waxaana kusoo xigta manchester city oo leh lix iyo konton dhibic tottenham waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay koob iyo toban koob iyo konton dhibcood kaalinta afraad waxaa ku jirta chelsea oo leh toddoba iyo afartan dhibcood dhinaca talyaaniga dhowr kulan ayaa dhacay axaddii kooxda kubadda cagta ee napoli waxa ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee lazio ciyaar xiise lahayd oo ka dhacday magaalada nables waxaana goolasha ku badisay kooxda napoli u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah hoose calahon iyo areg milik halka goolka keliya ee lazio ay keentay uu saxiixay ciyaaryahan jiro immobile ciyaarihii kale imboli iyo caleri laba gool iyo laba gool ayay isku mari waayeen waxaa sidoo kale barbardhac ku kala baxay kooxaha bolonya iyo sbal oo hal gool iyo hal gool kala qaybsaday fiorentina iyo samdoria iyana waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay baraajo saddex gool iyo saddex gool ah waxaana kooxda samdoria mar kale ka dhex muuqday laacibkooda fabio quarirella oo isagu kulamadii ugu dambeeyey goolal dhalinayay kooxda kooxda atlanta shan gool iyo ibr ayay kaga badisay kooxda farosinone shalay galab waxaana afar ka mid ah goolasha dhaliyey laacibka u dhashay dalka colombiya duvan zabata oo hadda noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan horyaalka seria aada isaga oo la sinay christiano ronaldo labaduba waxay leeyihiin min afar iyo toban gool maantana waxaa jira kulan ka tirsan ama laba ciyaarood oo horyaalka talyaaniga ah kooxda kubadda cagta ee yuventus oo iyadoo hogaaminaysa waxa ay caawa fiidkii la dheeli doontaa naadiga kievo halka milan ay marti u noqon doonto kooxda kubadda cagta ee genowa dhinaca sbain ee laliga kooxda barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka sbain ee laliga kadib markii ay garaacday kooxda kubadda cagta ee leganes oo ay dirtay saddex gool iyo gool ciyaaryahan messi oo bedel kusoo galayna waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii goolasha dhaliyey isaga iyo cusmaani dembele iyo weliba louis suares ayaana u xaqiijiyey guushaasi kooxda real valladolid waxaa ka badisay levente oo dirtay laba gool iyo eber real betis waxay saddex gool iyo gool uga utroonaatay hirona via real iyo atletic bilbao gool iyo gool ayay isku mari waayeen halka real sociedad iyo rayoal falacano ay ku kala baxeen bareejo laba gool iyo laba gool ah barcelona waxay hadda ku horkacaysaa laliga lix iyo afartan dhibcood atletica de madrid ayaa ku xigta oo leh koob iyo afartan dhibcood kooxda real madrid kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa iyada oo leh lix iyo soddon dhibcood dhinacaas iyo horyaalka dalkaasi jarmalka ee bundesliga laba kulan ayaa dhacay kooxda nuqemberg waxaa ka badisay herta berlin oo dirtay saddex gool iyo gool shaalka waxa ay laba gool iyo gool ku qabatay wolfsburg waxaa horyaalka hogaaminaysa brushi dortmund oo leh shan iyo afartan dhibcood bayan munik ayaa ku xigta oo leh sagaal iyo afartan dhibcood ugu dambeyntiina horyaalka liigwanka faransiiska dhowr ciyaarood ayaa dhacay kooxda leon waxay laba gool iyo gool uga badisay saint etienne boqdo hal gool iyo eber ayay uga utroonaatay kooxda dihon ken iyo maqse maqse ayaa hal gool iyo eber ku badisay ren iyo montpellierna barbaro goola la-aan ah ayay ku kala baxeen waxaana horyaalka saddex iyo konton dhibcood ku hogaaminaysa kooxda baaqis san germain halka liil oo kaalinta labaad ku jirta ay leedahay afartan dhibcood leon ayaa ku xigta oo kaalinta saddexaad ku jirta oo leh toddoba iyo soddon dhibcood dhegaystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
xasan nuur iyo ciyaaryahaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka dayaxdal nuurshe heestii farxiya ayaanu idinsoo qabanaynaa
adoo jannay ahaade haween ku abjoojin maayaado jawi caashaq doonay marnaba guji kaari maayo adoo jannay ahaade haween ku abjoojin maayaado jawi caashaq doonay marnaba guji kaari maayo hadaadiila jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy dartaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadiila jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy dartaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadiila jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy dartaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney hadaadiila jirin adunka gacaloy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy dartaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney dareenku jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya ogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo dareenku jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya ogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl la wadaagi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu jaha wareeri maayo waxaa jamataaxal weeye anigu ku jujoobi maayo qalbiga ii jeelanaaday anigu jaha wareeri maayo waxaa jamataaxal weeye anigu ku jujoobi maayo hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo qaliluula hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy jabkana kugu daawan maayo quruxkoodan jacaylkana diidi maayo macane hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy dabkana kugu daawan maayo qurux badan jacaylkana diidi maayo qaliilula hadaadadhiina cayga joogta gacaloy anigu kaajeesan maayo farxiyoy dabkana kugu daawan maayo qaliilula jacaylkana diidi maayo macane heestaasi macaan ee farxiya iyo fanaanka dayax dalnuurshe ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay falastiin axmed iimaane iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
dareenku jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya ogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl jacayl